Roobab xooggan oo ka daay magaalada Beledweyne ayaa saameyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqa ganacsiga suuqa khudaarta ee magaalada Beledweyne. Meelaha ugu muhiimsan ee suuqa khudaarta ayaa waxaa fadhiyo biyo iyo dhiiqo kuwaasi oo caqabad ku noqday isticmaalka suuqa khudaarta waxaana ka dhalan kara cudurro kala duwan. Qaar ka mid ah ganacsatada suuqan ku shaqeysta ayaa raadiyo Beerli looga warramay caqabadaha ay kala kulmaan waqtiyada roobabka.
Magacaygu waa Ruqayye Maxamed Faarax ka shaqeyso suuqa Dabageed. Wallaahi haddii aniga aan sheego inta aan ogahay suuqa Dabageed horta maadada koowaad wuu dhiiqa badan yahay. Dad badan oo waxaa jiro micnaha aan qol kiraysan karin oo meel bannaan fadhiyo oo maalin walba markuu roobku da'o dhiiqo iyo rafaad darteed uga jooga shaqadoodii oo waxba aan ku maaraysta markaas aanan haysanin. Suuqan waxaa ka jirta dhiiqo fara badan waxaa ka jirto barbaleen maxaan ku rahdaa meeshii dadka yaroo ganacsiga ahoo maxaan ku irahdaa hey aana maanta qolosha kiraysan karin ama aan meel jaay ku shuban karin oo tabartoodu aysan dhammayn fariisan jiray ee maanta ku shaqa la'yihiin adinka een, dadka suuqa ka shaqeeya weli ma isku daydaan inaad deeqadan ka hor tagtaan ood wax isku dardarsataan wallaahi aniga horto dadku wax ma wada haystaan Een, dadka maanta meeshaas ku ganacsanayo oo dhiiqadu ay ka rartayne maanta inay ka hortagaan iska daaya haddii dabkooda shitaan ay nasiib leeyihiin annaga khaasatan markii aan suuq leynahay qof walba tiisoo la daalaan dhacaya qof hadda dad isku xilqaamay oo dhiiqabadaan dhiiqadan aan ka hortagna yirine annagu weli maanan arkin kolley annaguna isma xilqaamin oo waxba iskuma sheeg sheegin dad waxaan nahay subaxii soo kala ordo habeenkiina dhiiqada iska jiiro oo iska kala hoydo cid noo timaado amana dhiiri geliso ama wax keena waxba aan idinku daraynaa ama maxaan ku rahaa qabadahan aan xallino na tiraaho oo na hormuud noo noqotane weli annagu manaare waxaan ka shaqaystaa ee, suuqa dabageed xilliyihii roobka oo kale dhibaan ku qabnaa waa u jeedaa biyaan dhex fadhinaa agagaarka biyaa naga yaallo wax meel aan dhigana ma lahan hadda intaan dhan korfuulaan ku nahay waa korfuulna dadkii oo qal- kistiir oo qaleelka joogay aan korfuulnaa meeshii aan fadhiisanayna cid kistiir aan dhiganayn hal juwaan leen fidsanaa maadaama annaga hal juwaan aan fidsanaa kirima dhiibna laa kirima iska dhiibi karno ee, nolol maalmeedka ilmaha leen u ordnaa marka waxaan rabnay maxay ahayd inuu nala caawiyo cara noogu shubo waxaa ka mid ah helolaha roobabka kale meesha waa dhiiqo alla biyi meesha nyaay qudaar baa ku gedisan kartid meel dhiiqa maa qudaar ku shuban kartaa meel dhiiqa qudaar baa ku shuban kartid waxaan rabnaa meelaan qudaar ku shubano meelaan istaagno in cara noogu shubo in maxay ahayd ee, jaay oo kale noogu shubo halaasaa u baahanaa ka codsanaynaa daqombal mustafa leedhaa waa u jeedaa beledweyne meesha lagu shaqaysanaya dadka oo masaakiinta ku shaqaysanayeen dadka dadka- dadka masaakiinta ay ku shaqaysanayeen inay dac iyo dhibaato ay meeshan layska dhex fadhiyo waa u jeedaa waxaan iska rabi lahayna inaan wadooyinka naloo dhiso carab buuxna loogu shubo jaay noogu shubo Ah, khudaarta meel lagu gadaa lalaayahay waa u jeeda dacaa la fadhiyaa biyo marada koraa loo qaadanayo dac wasaqaa la dhex jiirooya waxaas rafaad ma ahan marka waxaan rabi lahayn in wax naloo qabto wadooyinka naloo dhiso jaayadna loogu shubo inta ka tabarteeda hay-adaha insha allah noo shaqeeyaan annagana waa u duceynin waa u mahad celinaynaa bismillaahi raxmaan raxiim anigoo faadimo cismaan ka tirsan naagaha dabageed ka shaqaysto meelaan ka shaqaysana laanaa meelaan ku shaqaysana laanahay maalinta kula saddex banyaanyadii waa nalaga gadan laaya yaanyadii beeraleydii wixii waa isku kor jabanaa meel tallaabo u qaadnaa laanahay biyaan hor fadhiyo meelaan istaagna laanahay waa taagannahay marka waxaan u baahnaan lahay inaan nala caran lagu shubo meeshaas nalaga soo gaaro waxaan wax ku ganacsana laanahay iskuulka hortiisaan fadhinaa iskuulka meel loo maraa laaya wixii dhamaa biyo doontaa ku kacaysa doonto haddaa maadin waa bayaabaysiinbo annagana masaakinaan nahay masaakin ilmo waxaan nahay aan meesha kublis ugu raadsanno waa yaabana waxaan samaynaan ballaanahaybo Ganacsatada suuqa khudaarta ayaa xilli roobaad kasta dhibaato kala kulmo biyaha iyo dhiiqada fariista goobaha ay ku ganacsadaan.